shan iyo toban ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya ee ku dhaawacmay dagaal culus oo maalnimadii shalay ka dhacay duleedka degmada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa la keenay magaalada muqdisho si loogu daweeyo inta badan askarta ayaa dhaawacyadooda ay culusaayeen kuwaasi oo wax looga qaban waayay magaalada xudur dagaalka ka dhacay duleedka magaalada xudur ayaa labada dhinac ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab uu kasoo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidanka dowladda waxaa dagaalka kaga geeriyooday toddoba askari waxaana kaga dhaawacmay in ka badan labaatan askari kooxda al-shabaab khasaaraha kasoo gaaray dagaalka lama xaqiijin karo hase yeeshee guddoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bakool maxamed macalin axmed oo v o a la hadlay ayaa sheegay in kooxda al-shabaab dagaalka uu khasaare xoogan kasoo gaaray way baadhiyey dagaale oo ciidan gareera ku dhiyi degmada xudur gobolka bakool gaar ahaan degmada xudur deegaanka laka magacaabo maduuda oo anjarte abal xudur anjarte soddon kilomitr anjarte oo nimankii khawaarijahay saldhig joohayti yaa ciidamada galabka sida guutii sagaalaad yaa weeraray runtii eedayeeda lahanku guuleysadii ciidamada eedahan guuleysadeen wayba haqubadeen hub dadbaan ha ku leeyin ilaa lamagori daba masheere iyo saanid badan allaha ku qubsaday alxamdulilah kadib wayba dhiiday nimankan khawaarijiinta wayba ogdiina inay maanaa dhaqartiyo liinku gudubaana wayba jidkan galeen gurmud oo maanaha baawre oo ciidamadii madiha guuleysadeen inay gurmudan ka tala galeen yaa dhaataliin gale meena liin geli baabuur oo ciidankii wadiya meena yaa la keen dadku ku dhammaadayna saraakiil oo ciidan qiimo badan ka dhammaatay meeliye haliyeyhay oo halgemi oo la gordaha ka dhammaaday run ahaantii oo ka dhammaday ilaahay naareysa runtii kooxda al-shabaab ee khasaare lahadlinjeysadii waybuaha ilaa tuman igoo la jiraan qofaa laku dili lama goro damasheere walha ku furi madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo ka hadlay dagaalka ka dhacay duleedka magaalada xudur ayaa bogaadiyey howlgalka ciidamada dowladda ay ka fuliyeen duleedka magaalada xudur wuxuu sidoo kale madaxweyne laftagareen tacsi u diray ehelada ciidamada ku geeriyooday dagaalka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo maanta dhagarqabayaalkii ay miino ayagoo oberation fiican oo qurux badan qabtay howlgal fiican ku suubiyey ilaa labaatan iyo shan kilomitr magaalada meel ka jirta shabaab kusoo gumaaday dadna ka laayay hubna ka soo furtay ciidan gurmad ahaa oo u socday ciidamada miino loo dhigay la kacday dad qiimo badan oo saraakiil iyo saraakiil xigeenno iyo dableyba ah na ay ku dhinteen kuwo intaasoo kale ahna ay ku dhaawacmeen dhacdadaas oo xanuunka badan yaa dhacday subaxii horena guushaasaa jirtay warkii dambena dhacdanadaana dhacday wax qornaabay ahayd waa mar walbaba dhagartooda saasay u taagan tahay laga digtoonaado dadkii dhintay askartii iyo saraakiishii meesha ku dhimatay ilaahay naxariistii janno ha geeyo dalkoodii dadkooday u dhinteen inta dhaawac ahna ilaahay ha u boogadhayo deegaankaasna amni iyo ammaano iyo horumar iyo barwaaqaan u rajaynaynaa dadaalka iyo howlgallada amnigana waa soconayaan ma la joojinaayo qarax baa dhacayna kuma joogsanayo qof baa dhintayna kuma joogsanayo intii dhimatay allah u naxariisto inta nool yaa u talinayso o u gurmanayso mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo